بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويقولون إن عذاب القبر حق ويقولون يولجد أهل السنة ويقولون أهل السنة وحيليهن إن عذاب القبر عذاب القبر حق وحق يعذب الله الله وحو عذاب من استحقه قفك مت عذاب القبر إن شاء هدو دونه وعذابا wain shaaa hadduu doonana cafaa canhu waa cafiya liqowlihi tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab annaaru naarta yucraduuna calayha waa loo bandhigaya quduwan gelinka hore iyo wacashiyan gelinka dambe wayowma taquumu saacatu maalinta qiyaamana maalinka qiyaamuhu istaagayo waxaa la leeyahay adkhiluu aala fircawna aalu fircawn waxaad gelisaan ashadd alcadaabi cadaab midka ugu daran ha la geliyo aaway cadaabuulqabriga wa annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya waa fi lqabri fi lqubuuraa lagu ciqaabaya maalinta qiyaamana waxaa la leeyahay adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab faahbata lahum allah subxaanah wa tacaala wuxuu u sugay maa baqiyat اdunyaa intay adduunyada baaqi tahay wuxuu u sugay cadaaban cadaab intay adduunyada baaqi tahay cadaabkaasay ku jirayaan bilguduwi gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambe duuna maa baynahumaa labadaa gelin inta u dhaxaysa ka sokow xataa idaa qaamat alqiyaamatu ilaa qiyaamaha uu qumo cudibuu waa la cadaabayaa ashadda alcadaabi cadaab midka ugu daran bilaa takhfiifin canhum ayadoon laga khafiifinayn kamaa kaana fi dunyaa siduu adduunyada ahaay adduunyada macnaha waa laga khafiifinaya buu leeyahy markuu fi dunyaa joogay waa laga khafiifinaya fi dunya wuxuu ka wadaa waa fi lqabri aayaddan annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya ibnu kaiir raximah llah wuxuu yidhahda wahadihi alaayatu aslun kabiiru fi istidlaali ahli sunnati calaa cadaabi albarzakhi fi lqubuur mucalliqa hoosuu ku sheegaya dabcadan annaga aan haysanno waa taxqiiq jamaal cazuun waxaana taqriidinaya asheekh xamaad ibnu muxamed alansaari raximah llah wuxuu yidhi aayaddani waa asal weyn fi istidlaali ahli sunna daliishiga ahlu sunnaha calaa cadaabi albarzakhi fi lqubuur ay u daliishanayaan cadaabu lbarzakh fi lqubuuri qubuurta dhexdeed wahiyo qowluhu tacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiyan waa asal weyn aayaddan oo ahlu sunnaha ay u daliishadaan cadaabulqabriga waxay ka mid tahay adilada min alqur'aan ee tusinaya calaa ihbaati cadaabi alqabri wa qaala alla wuxuu yidhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka waman acrada qofkii jeesta can dikrii qur'aankayga qofkii ka jeesta faina lahu maciishatan wuxuu leeyahay nolol dankan ciriiriya yacni qabla fanaa'i dunya waa intaysan adduunyada dhammaan ka hor liqowlihi tacaala bacda dalik waxaa u daliila qowlka allah uu yidhi bacda dalik wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma waan kulminaynaa maalinta qiyaamo asigoo indhala bayana wuxuu caddeeyey ana almaciishata dank nolosha ciriiriga ah qabla yowmi alqiyaamati inay tahay maalinta qiyaamo ka hor wuxuu yidhi wa fii mucaayanatina aragtideenna alyahuuda wanasaara yahuudiya nasaara aan arkayno waxaa ku jira waalmushrikiina iyo mushrikiinta aan arkayno oon ku arkayno fi lcayshi raqd nolol waasica oo raaxo leh waalrafaahati fi lmaciishati rafaahada waxaa la yidhahdaa nicmada iyo barwaaqada fi lmaciishati nolosha dhexdeed ay ku sugan yihiin waxaan aragtidaas aan arkayno waxaa ku jira maa yuclamu bihi wax lagu ogaanayo annahu lam yurid bihi inuusan alla ula jeedin diiqa risqi risqiga ciriirigiisa fi lxayaati dunyaa nolosha adduunya dhexdeed lagu ciriirinayo liwujuudina mushrikiina aragtideenna ama helitaankeenna aan helayno mushrikiin fii sacatin ku nool waasicnimo min arsaaqihim xagga risqigooda wa inamaa araada bihi wuxuu alla ula jeedaa aayadda bacda almowti geerida kadib qabla alxashri intaanan dadka lasoo kulmin ka hor ujeeddada mualifku waxa waaye raximahullah fa ina lahu maciishatan danka ayuu wuxuu doonayaa inuu ku fasiro cadaabu lqabri aayaddan tafsiirkeedana waan soo marnay aqwaasha ku jirtana qowlkaani waa ka mid ahaa aqwaasha ku jirta waxaa ka mid ahaa qowlka mu'alifku uu qabo raximahullah oo ah in loola jeeda cadaabu lqabri wuxuuna diidayaa mu'alifku in maciishatan dankan lagu fasiro nolosha adduunye intay ku nool yihiin ay cidhiiri gelayaan in la yidhaahdo sababtaa wuxuu leeyahay waxaan aragnaa nolol barwaaqo ah iyo wusci inay ku nool yihiin gaalada fi dunya allana wuxuu leeyahay nolosha waxay leeyihiin nolol cidhiiriya macnuhu waxa waaye cidhiirigu ma muuqdo fi dunya laakiin waxaan ku soo marnay fi tafsiir nolosha cidhiiriga ahi la sheegayo inaysan ahayn midda muuqata oo ku saabsan hantida keliya laakiin ay tahay qanaacada qalbiga iyo nolosha qalbiga ee qofka uu helaya fi dunya qofkuna wuxuu raaxo ku nool yahay fi dunyaa markuu qalbigiisu raaxaysanayo laakiin qalbi cidhiiriya oo kufri iyo wasakhi ka buuxdo waa qalbi cidhiiri ku jira ma aha mid raaxaysanaya adduunyadu heerkuu doono qofku ha ka gaaro hantiduu doono ha yeesho diiq iyo cidhiiri ayuu ku nool yahay maadaama uusan ahayn qof mu'minah arrintaasina waa arrin waaqica fi lkufaar oo ayagoo hanti leh dhaqaalo fara badan leh haddana maca daalika nolol cidhiiriyay ku nool yihiin raaxo ma arkaan diiq iyo cidhiiriyay dareemayaan waxaana daliil kugu ah yacni waxaa daliil kugu ah oo ku tusinaya sida ay isku dilayaan mar walba ayagoo wax haysta ayuu naftiisa dilayaa maxaa dhacay wuxuu leeyahay noloshiibaa cidhiiri ugu noqotay cidhiiriga xaggou ka haystaa waa iimaan la-aanta ayagoo hanti leh ayay faqri iyo gaajo mar walba ay ku fakirayaan markaase waxay leeyihin waa inaan carruur badan la dhalin maxaa yeele waxaan siina ma hayno ninkii laba cunug haysta ka badan yousan raadinin laba labay ku ekaystaan gabadhu hadday laba cunug dhasho kadib waa la durayaa si aysan da saddexaad u dhalin meelaha qaarna hal cunugaaba la isku ogol yahay ka badan maya mid labaad lama ogola sababtaa waxay ku leeyihiin haddii carruurtu bataan mustaqbalka faqriga nugu dhacaya maxaan siinaynaa ninka sidaa dhahaya waxaa laga yaabaa magaalo barkeed inuu leeyaho hantiya laakiin waxaasoo dhan uma muuqdaan faqriga u muuqda waxay hadda sii qiyaasaan ay ka sii hadlaan sanadku markuu intaa intaa noqdo adduunyada gaajaa ka dhacaysa wax la cunaa la weynaaya waa sii xisaabinaya faqriga u muuqda kuwaasi ma nolol raaxalay ku nool yihiin xaqiiqatan kuma noola nolol faqriyay ku nool yihiin xaqiiqatan faqri xoog laha haysta laakiin faqrigoodu ma ahan in hanti la-aan ay yihiin qalbigay fuqara ka yihiin nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa alghinaa can karati alcarab walaakina alghinaa hina alnafs haninimadu ma ahan hanti fara badan ee haninimadu waa midda nafta qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bimaa aataa waxaa liibaanay qofkii islaama laguna irsaaqo kafaaf kafaaf waa in kugu filan oo aan kaa badnayn ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku qanciyo wixii uu siiyey qofkaasi qof liibaanay waay maxaa yeele nolol raaxa leh ayuu ku nool yahay fi dunyaa sheikhu marka raximahullah maadaama uu qabo aayaddan in loola jeeda cadaabu lqabr wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo nolosha cidhiiriga fi dunyaa gaalada kuma haysato oo waa annaga arkayna inay nolol waasica ku nool yihiin laakiin meeshuu ka fiiriyay meelaan ahayn ayaa cidhiirigu ka jira wuxuu yidhi bayana ana almaciishata danka qabla yowmi alqiyaama allah subxaana wa tacaala wuxuu caddeeyey nolosha cidhiiriga ah inay tahay maalinta qiyaamo ka hor maalinta qiyaamo ka hor inay tahay dabcan waa caddaha waa isku waafaqsannaha shiikhas taas inay tahay qabla yowmi alqiyaama maxaa yeele alla wuxuu yidhi wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa markuu yidhi waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka kadibu wuxuu daba dhigay maxsharkii iyo kulminta maalinta qiyaama idan kulmintii haddii gadaal laga sheegay nolosha cidhiirigaana marka hore la sheegay waxay ku tusinaysaa inay kala duwan yihiin nolosha cidhiiriga goormay ku dhacaysaa waa qabla yowmi alqiyaama laakiin markii la yidhaha waa qabla yowmi alqiyaama maalinta qiyaama horteed ayaa laba kala ah maalinta qiyaamo ka hor waxay noqon kartaa barzakha waxay noqon kartaa fi dunya sheikhu muxuu qabaa asiga inay tahay fi lbarzakh markaasuu yidhi wa fii mucaayanatina wuxuu rabaa qowlkii ahaa adduunyaday cidhiiri ku jiraan inuu daciifiyu rabaa saa darteed wuxuu kuu hormarinayaa inuu ku tusiyo inaysan cidhiiri ku noolayn gaalada fi dunya inuu muujiyo macnaa xagga daahirku ka hadlaya asiga iyo hantida wuxuu yidhi wa fii mucaayanatina waxaa ku jira aragtideenna alyahuuda wanasaara yahuudiya nasaara aan arkayno walmushrikiina iyo mushrikiinta oo aan ku arkayno fi lcayshi raqd nolol raaxale waasica wاlrafaahati fi lmaciisha rafaahada bimacnaa waa wusciga xagga nicmada iyo barwaaqada fi lmaciishati nolosha dhexdeed aragtideennaasi waxaa ku jira maa yuclamu bihi wax lagu ogaanayo annahu lam yurid bihi inuusan alla ula jeedin aayadda diiqa risqi fi lxayaati اdunyaa risqiga cidhiirigiisa nolosha adduunya dhexdeed inuusan ula jeedin sababtu waa maxay liwujuudina mushrikiin helidda aan helayna darteed mushrikiin fii sacatin ku sugan waasicnimo min arsaaqihim xagga arsaaqdooda wuscigay ku jiraan laakiin wuscigaas ay ku jiraan waa midka daahirka xagga hantida fii xaqiiqati اlamr wa fii nafsi اlamr waa fuqaraa waxayna ku nool yihiin fii diiq wainamaa araada bihi wuxuu ula jeedaa buu yidhi bacda almowti geerida kadib qabla alxashri intaanan la iskulmin ka hor bacda almowti qabla alxashri maxaa u dhexeeya barzakhaa u dhexeeya idan barzakhaa loola jeedaa buu leeyahay waa cadaabu lqabri lagu cadaabayo fi lqubuur aayaddan markii la raaco calaa tafsiiri lmu'alif raximah llah markaasay daliil waxay u tahay cadaabu lqabri markii la raaco tafsiirka culummada in badan oo ka mid a aayadda ay ku fasireen oo ah nolosha adduunyada dhexdeed inay cidhiiri ku nool yihiin aayaddan daliil ma noo tahay fii cadaabi lqabr fii ibaati cadaabi alqabr aayaddan daliil nooma aha qaala wayu'minuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnaha bimas'alati munkarin wa nakiir su-aasha munkar iyo nakiir ahlu sunnuhu waa rumaynaya calaa maa habata bihi alkhabaru sida khabarku uu ku sugnaaday can rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam uga sugnaaday maca qowlihi tacaala ayadoo lala qaba alla qowlkii yuhabitu allahu aladiina aamanuu allah subxaana wa tacaala waa sugayaa kuwa allayo rasuul rumeeyey bilqowli haabiti qowlkii sugnaa ayuu ilaahay ku sugayaa waa kalimatu tawxiid fi lxayaati dunyaa nolosha adduunya dhexdeed wa fi laakhirati iyo aakhiro wayudilu llahu aalimiina alla daalimiinta waa baadiyeynaya wayafcalu llahu alla wuxuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono wamaa warada tafsiiruhu iyo wixii tafsiirkiisu uu ka soo arooray can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wama warada tafsiiruhu can اnabiy sal اllah alay slam faqradan sheikha raximah اllah wuxuu ku sheegay mas'alo ka mida min masaa'il اlcaqiida ahlu sunnuhuna ay rumaysan yihiin waxa waaye suaalu qabri waa su'aalu اlqabri farqiyaana u dhaxeeya cadaabu اlqabri iyo su'aalu اlqabri waa kala duwan yihiin cadaabu lqabri wa naciimuhu waxay imaanayaa bacda su'aal su-aasha kadib su-aalaha la ysku weydiinaya fi lqubuur hadduu qofku ku dhaco muxuu mudanayaa cadaabu lqabri hadduu su-aalahaasi ku guulaysto wuxuu mudanayaa naciimu lqabri idan su-aalaha waa fitna waa imtixaan imtixaan qof walba laga qaadayo intaan la ciqaabin ama loo nicmaynin ka hor ahlu sunnuhu cadaabalqabriga waa rumaysan yihiin waa soo marnay caqlaaniyiintu laakiin ma rumaysna cadaabalqabri caqlaaniyiin waa qolooyinka u xukun taga caqligooda oo waxay leeyihiin wax la yidhaahdo cadaabulqabri ma jiraan waa sheeko naciimulqabri wax la yidhaahdana ma jiraan sababtu waa maxay waxay yidhahdeen waxaasi wax caqliga geli kara maa waxaana caddaynaya bay yidhahdeen waxaasi inaysan caqli geli karin markaad qabri tagto oo maalan qabrigaasi la aasay dhowr bilood ka hor meydka ku jira haddii qabriga waxay yidhahdeen dib loo fago lafa iyo wax lamid aad ugu tegaysaa laakiin wax la ciqaabayo la cadaabayo ugu tegi mayse waxaa la sheegay bay yidhahan qofka waxaa la leeyahay waa loo nicmaynayaa fi lqabri oo qabriga loo waasicinayaa madda albasar inta araggu uu jeedo ama qofku wax ka arki karo markaad qabriga aada qodood u tagtana waxay yidhaahdeen intii marka hore la qodow la egyahay intii ma kama badna waa iilkii la dhigay qofka markuu maydka ahaa wax ka ballaaranba meesha ma yaallaan haddii cadaabulqabri jiro aaway bay leeyihin garaacyadii ku dhacay iyo wixii lagu dilay iyo aaway jismigoodii wixii gaaray ilaan dhaawacya kama muuqdaana lafaa meesha loogu tagayaa haddiise barwaaqa jirto aawa barwaaqadaasi kama muuqato meeshana ma taallo waxyaabahaasi waxay yidhahdeen waxay ku tusaysaa cadaabulqabri iyo naciimulqabri wax la yidhaha inaysan jirin laakiin waxay yidhahdeen culammadu marka koowaad qofka muuminka ah waxaa laga rabaa inuu rumeeyo waxyaabaha qaybiyaadka ah ee allah iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay sheegeen waa ku waajib hadduuba mu'min dhaba yahay marka labaad arrintan ay sheegayaan waxay uga qiyaasteen axwaalu dunyaa axwaalu dunyaa iyo axwaalu laakhirana waa kala duwan yihiin markuu leeyahay dhaawaca korka ku yaalla maan arko wuxuu ka qiyaastay qof ul inta qaata qof kale ku dhufanaya markii adduunyada la joogo ayaa waxaa la arkaa korkoo bararay iyo qofkoo dhiig ka yimaada taas waa fi dunya ama fi laakhira axwaal dunya iyo axwaal laakhira waa kala duwan yihiin adduunyada laftirkeeda waxay yidhahdeen culimmadu axwaasheedu kala duwan tahay ayadoo haddana adduunye ay tahay axwaasheedu waa kala duwan tahay waxay tusaale usoo qaadeen qofka markuu hurdaayo ou riyoonayo qofa agtaada jiifa waa riyoonayaa waxaa laga yaabaa inuu ku riyoodo asigoo la eryanayo oo tuuga ay racdaysanayso ama qolo dhibaataynaysa eryacaaw o dhan waa ordaayaa waana ku ag jiifaha orad meesha kama muuqdo qofka waa hurdaaya waa quurinaya marka adiga arkaysid asigana masaa'ibaa haysta wuxuu leey caaw o dhan waa la racdaynaya hadhowti markuu soo tooso ayuu le waxaan ku riyooday anuu caaw o dhan la racdaynayo oo dhibkaasa ay qabsaday ama wuxuu ku riyoonayaa isagoo daaro waaweyn ku jira meelo maaragtay kala duwan iyo beero ku dhex jiray aseendooyin agtaada wada jiifaa oo joodariyu ku jiifaa wax ka badan ma hayo daarowna galay oo midba mar uu galaya oo ku riyoonaya waa adduunyadii wuxuu ku riyoonayaa isagoo la dilaayo waxaa la inuu ku riyoodo riyada dhexe isagoo qofkii la dilaayo adiga dil miyaa kaaga muuqda qofkan jirkiisa ku dhacaya haddii adduunyada ayadoo la joogo axwaasheeda sidaa u kala duwan yihiin famaa baalu laakhira aakhira waa min baabin wlaa calaa kulli xaal axwaalu laakhira iyo axwaalu dunya waa kala duwan yihiin waxaana nagu waajiba wax walba oo allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay sheegaan in la rumeeyo wa min aliimaani birasuul calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida tasdiiquhu fima ahbar wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la rumeeyo masaladan munkar iyo nakiir dabcan su'aalu lqabri waa macruuf laakiin su'aalu lqabri yaa dadka weydiinaya munkar iyo nakiir waa laba malag xadiidka ku soo arooray labadan magacna waa xadiid saxiix oo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waana midka hadda sheikhu kuu ishaaray uu leeyahay calaa maa habata bihi alkhabaru can rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam labadaa malag qofkay su'aalaha weydiinayaan hadduu ku dhaco ciqaab iyo cadaabaa u yaalla hadduu ku baasana waa nicmaysanaya markii loo geeya buu yidhi alla qowlkii yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira fi lxayaati dunyaa wa fi laakhira waxay culimmada qaar ku fasireen fi lxayaati dunyaa qofka waxa loo khatimayo allah subxaana wa tacaala waa sugaya dadka mu'miniinta fi lxayaati dunya oo macnaha wuxuu u khatimayaa towxiid man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna khayr iyo towxiida loo khatimayaa wa fi laakhira wa fi lqabri qabriga dhexdiisana ilaahay subxaana wa tacaala muminiinta waa sugaya markii su-aalaha la weydiinayo wuxuu raaciyey wuxuu yidhi wamaa warada tafsiruhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalam wuxuu ishaaraya xadiid albara ibni caazib radi allahu canh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaddan uu ka hadlay aayaddan uu fasiray in loola jeedo su-aasha qabriga xadiidkaasi bukhaari iyo muslim labada way wariyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu llah qofka muslimkaa haddii qabriga su-aal lagu weydiiyo wuxuu ka markhaati kacayaa towxiidka alla xaq lagu caabuda inuusan jirin alla mooyaane subxaana wa tacaala muxamedna u yaha rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam fadalika qowluhu taasina waa qowlka allah subxaana wa tacaala yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira aayadda iyo xadiidku aayadda tafsiir buu u yahay kalaamka sheikh uu leeyahay marka wamaa warada tafsiruhu can الnabiy salى اllahu alيه wasalam wa ishaarat ila hada اlxadiid xadiidkaanu ishaaraya u tilmaamaya axaadiid fara badan aana ku soo aroortay su'aalu اlqabri su-aasha qabriga yaa la weydiinayaa jumhuuru lculamaa waxay yidhaahdeen su-aalaha qabriga waxaa la weydiinayaa mu'miniinta munaafiqiinta iyo mushrikiinta intaba muslimiinta waa la weydiinayaa hadday ku guulaystaanna waa loo nicmeynaya waa ka hadda nebiga xadiidka ku sheegayaba almuslimu idaa su'ila fi lqabri munaafiqiintana waa la weydiinayaa gaaladana waa la weydiinayaa alimaam ibni cabdilbar raximah ullah masaladaasi waa ku khilaafay jumhuur lculamaa wuxuuna asigu qabaa su-aasha fi lqabri laisugu yani qabriga su-aasha qofka lagu weydiinayo laba qole inay yihiin dadka su-aalaha qabriga lagu weydiinayo wuxuu yidhah waa mu'miniinta iyo munaafiqiinta amaa wuxuu yidhahdaa gaalada iyo mushrikiinta ayaga wax su-aalo ah la weydiin maayo qowlkiisa waa marjuux waxaana tusinaya in qabriga saddexda sinfiba su-aala lagu weydiinayo xadiidu asmaa radia allahu canha xadiidu asmaa binti abi bakrin radia allahu canha oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka hadlaayay qofka markii qabriga la geeyo in la weydiinayo oo la leeyahay maa hada aladii bucita fiikum waa maxay ninkaan laydinka soo dhex saaray qofka muminkaa wuxuu ku jawaabay waxay tidhaahdeen ama xadiid ku jirta faama almu'minu aw ilmuuqin qofka mu'minka ah ama qofka muuqinka oo yaqiinsan wuxuu leeyahay hada rasuulu اllah jaaana biاlbayinaati wاlhuda faaamanaahu waاtabacnah waama almunaafiqu aw ilmurtaab wa fii riwaayati waama alkaafir axaadiida qaar waxaa ku jirta waama alkaafir amaa midka gaalka ah fayaquulu ha ha wuxuu leeyahay ma garanayo yacni ha ha laa adri saasuu ku jawaabaya taa marka waxay tusinaysaa waxa su-aalaha lagu weydiinayo fi lqabri inay yihiin muslimiin iyo munaafiqiin iyo mushrikiin intaba waa lagu weydiinaya fi lqabri munaafiqiin iyo mushrikiin waa raasibiin oo waa ku dhacayaan imtixaanka imtixaanka ka jawaabi maayaan markay ka jawaabi waayaan kadibna waxaa u yaalla ciqaab aada iyo aada u daran oo feerahooda la isdhaafinayo oo lagu lagu ciqaabayo qabriga dhexdiisa laguna ciriirinayo qabriga naarta xaggeedana albaaba looga furayo halaagaasi ciqaabtaas ayay ku jirayaan fi lqubuur cadaabu lqabri ma daa'imaya ilaa yowmi alqiyaama mase waa go-ayaa waxay yidhahdeen culimmadu dadku waa kala duwan yihiin qofka allah subxaana wa tacaala uu ciqaabayo fi lqabri hadduu yahay maalan qof mumina laakiin dunuub fara badan la yimid uu ku muto in qabriga lagu ciqaabo ciqaabtiisa qadar la eg ama dembiga uu galay ciqaab u dhigantaa la ciqaabaya kadibna waa laga goynaya cadaabu lqabriga oo nicmo waxaa loogu bedelayaa naciimu lqabri laakiin gaalka iyo munaafiqa ictiqaadiga ah ayagu cadaabulqabriga waa mid daa'imaya ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka laysa soo saara ciqaabta waa u daa'imaysaa walidaalika aayadii annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waxay tusinaysaa cadaabku inuu u soconayo ilaa maalinta qiyaama laakiin waxaa jira aayaddaasi meel hadda sheikh uu ishaaray mualifka raximah ullah fatro dhexuu ka saaray meesha waxa u dhexeeya waa maxay guduwan wacashiya wasadkaa u dhexeeya wuxuu yidhaahday oo hadalkiisa ku jirtay duuna maa baynahumaa duuna maa baynahumaa muxuu ka wadaa duuna maa bayna algudwa waalcashiya inta u dhexaysa labadaa gelin wixii u dhexeeya ayaga waa laga soo reebay macnaha wuxuu ka wadaa labadaas gelin wixii u dhexeeya ciqaabta waa laga khafiifinaya laakiin yowma alqiyaama ciqaabtu waxay noqonaysaa mid sarmadiya oo u daa'imaysa calaa kullin gaalada iyo munaafiqiinta ciqaabkoodu waa ilaa yowmi alqiyaama fi lqubuur waa lagu cadaabaya ilaa yowmi alqiyaama amaa dadka muminiinta waa kullun bixasabi dunuubihi qof walba inta dembigiisu la eg yahay ayay ciqaabtiisu la ekaanaysaa ama ay sii soconaysaa qaala almualifu raximah llah wayarowna tarka alkhusuumaati walmiraa'i fi lqur'an wagayrihi wayarowna ahlu sunnuhu waxay arkaan tarka alkhusuumaati doodaha in laga tago walmiraa'i alkhusuumaat walmiraa waa isku dhow yihiin xagga macnaha fi lqur'aani qur'aanka lagu doodayo wagayrihi iyo gayrkii liqowli اllahi tacaala waxaana u daliila allah subxaanaه wa tacaala qowlkii wma maa yujaadilu fi aayaati اllah ila aladiina kafaruu maa yujaadilu kuma doodo fii aayaati اllaahi aayaadka alleh ila aladiina kafaruu yacnii yujaadilu fiiha kuma doodo aayaadka alleh takdiiban bihaa beenin uu beeninayo wallahu aclam maa yujaadilu fi aayaati اllaahi takdiiban biha maxaa yeele aayaadka allah subxaanaه wa tacaala in lagu doodo ayadoo la beeninayo waa kufri iyo gaalnimo faqradan sheikha raximah اllah wuxuu uga hadlayaa min caqiidati ahli sunna inay ka mid tahay in laga tago doodaha doodaha uu ka hadlayo sheikhu raximah اllah waa doodaha madmuumka ah alkhusuuma fi اddiin waa nowcaani waa laba nooc khusuumaة maxmuuda iyo khusuumaة madmuuma khusuumo iyo dood madmuumo ah oo ah in baadilka loo doodo sidii xaqa loo baabi'in lahaa oo xaqa looga hor imaan lahaana loo doodo khusuumada noocaas ah waa mid muxarama waa mid baatil iyo munkar lagu difaacayo amaa in loo doodo difaac xaqa la difaacayo iyo inkirid la inkirayo xumaanta taasi waa mid maxmuud ah oo la mahdinayo allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim ikhtasamuu waa khasmaani waa laba doodaysa waxay ku doodeen fii rabbihim midna xaquu ku doodayaa midna baatiluu ku doodayaa mid doodiisu waa mid madmuumo ah oo aan la ogolayn sharcan midna doodiisa waa mid maxmuud ah oo la mahdiyo oo la isku boorinayo wajaadilhum bilatii hiya axsan la dood oo waxaad kula doodaa bilatii hiya axsan waa jidaalka iyo dooda maxmuudada ee la mahdinayo laakiin khusuumaadka iyo doodaha culamaau sunna ay ku sheegaan fi lcaqiida oo yidhaahdaan waa in laga tago waxay ula jeedaan doodaha asxaabu lkalaam waa asxaabu lfalsafa ay doodaan doodaha asxaabulkalaam ay doodaanna ma ahan mid ku dhisan adila min alkitaabi wasunna laakiin waa dood caqliyaad ku dhisan waa dood khilaafsan kitaabka iyo sunnada waa dood ay doonayaan inay baatil iyo munkaraad ay ku difaacaan xaqana uga hor yimaadaan doodaha noocaas oo kale ah ee aan khayrka iyo wanaagga lahayn waa in laga tago waa jidaal iyo dood lagu yaqaano ahlulbidaca sidoo kale haddii qofka uu doodayo ama uu rabo inuu qadiyad qofka la doodo waa in mar marka ugu horraysa la ilaaliyo adab alxiwaar waljidaal yacnii aadaabta dooda dooddu aadaabay leedahay qofka aada la doodaysana laftirkiisa wuxuu u baahan yahay inaad iska fiiriso qofkan doodiisu ma mid xaqdoon uu yahaba mase waa mid cinaad ku dhisan haddii dooddu tahay mid ujeeddadeedu ay cinaad iyo madax adeeg tahay iyo mufaakhara in laysku faano in qof walbaahi uu muujiyo aqoontiisa iyo wixii la mid ah taasi ma aha mid wanaagsan laakiin dooddu hadday tahay mid wax la kala faa'iidaysanayo qof walbana uu xaqa raadinayo la doonayana in lagu gaaro xaqa dooddaasoo kale waa mid wanaagsan waana mid maxmuudo ah calaa kullin culamaau sunna haddaad kutubtooda ku aragto ayagoo khusuumaadkii doodaha ka digaya waana ku badantaha fii kutubi alcaqiida waxay ula jeedaan khusuumaatu ahli lkalaam doodaha ahlulkalaam ayagaa macruuf ku ah inay ku doodaan baatil waxay ku caanbaxeen inay ku doodaan waxyaabo aan kitaabka iyo sunnada waafaqsanayn ayagoo markaa dhahaya caqligan cuskanayna ama caqligaa xujo iyo daliil noo ah shiikhu wuxuu leeyahay raximahullah ahlu sunnuhu waxay arkaan doodaha noocaasa in laga tago qur'aanka iyo hayrkii lagu doodayo fi lqur'aan wagayrihi wuxuuna u daliishada aayaddan maa yujaadilu fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu kadibna aayadda waa macneey oo wuxuu yidhi yacni yujaadilu fiiha takdiiban biha wuu ku doodayaa fiiha ay fii aayaati illaah oo muxuu ugu doodayaa ma inuu u gargaaraa ma inuu rumeeyaa maya waa takdiiban biha beenin uu beeninayo macnaha waa mid ka shakisan ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa inay xaq yihiin wayubituuna khilaafata abi bakrin radia allaahu canhu ahlu sunnuhu waxay sugayaan khilaafada abu bakr radia allahu canhu bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam biikhtiyaari saxaabati iyaah doorashada saxaabadu ay doorteen asiga awgeed min caqiidati ahlisunna waxaa ka mid ah in la caqiideeyo khilaafadii abu bakrin radia allahu canhu inay ahayd mid xaq ah bacda rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam waxa abu bakarna uu khilaafaha ku noqday inay ahayd biikhtiyaari saxaabati iyaah doorashada saxaabadu ay doorteen abubakr darteed taa awgeed abubakr radia allahu canhu khilaafadiisa waa la sugayaa laakiin taa mid ka horaysana way jirtaaho waa biikhtiyaari nabiyi calayhi salaatu wasalaam abubakar khilaafadiisa nebigaa dooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa abubakar u doortay inuu khaliifo noqdo gadaashiisa culimmaduna sidaasay sheegeen laakiin doorashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo magacaabidda abubakar uu u magacaabay ma ahayn mid ku timid nas jeliyaho muuqda ou leeyahay abubakrin asaa gadaasheeda khaliifo ah laakiin waa binasin khafiyin waa nas qarsoon waa nas qarsoon oo laga fahmayo qasdiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu u diyaarinayo abubakr radia allahu canhu inuu noqdo khaliifat lmuslimiin bacda rasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam adilo fara badanaa tusinaysa waxaa ka mid a qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam ya-ba allahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin allah subxaana wa tacaala iyo mu'miniinta way diideen cidaan abubakar ahayn abubakar mooye cid kale waa diideen markuu sidaa dhahaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa markuu amray inuu abubakar dujiyo saxaabada markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowtihi wuxuu yidhahdeen muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar ha la amro oo amra abubakar dadka ha dujiyo imaam ha u noqdo caaisha radia allahu canhaa waxay tidhi rasuulka ilaahi wa abubakar waa rajulun raqiiq waa nin jilcan macnaha waa raqiiqu lqalbi waa qalbi jilcan yahay hadduu qur-aanka akhriyana isma hanan karo waa oynayaa ee cumar amar ha dujiya dadka nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celiyey muruu abaa bakrin falyusalli binnaas markay hadalka ku celceliyeen dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi ina kuna sawaaxibu yuusuf muruu abaa bakrin falyusalli binnaas ayagii buu canaantay wuxuuna amray in abuu bakar la amro inuu dadka dujiyo wuxuuna yidhi ya-ba allahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin waxay yidhahdeen culimmadu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u diiday alimaamatu suqraa cidaan abubakar ahayn alimaamatu suqraa maxaa loola jeedaa waa imaamat lmusaliin musaliinta in la dujiyo cidaan abubakar ahayn nebigu waa u diiday calayhi salaatu wasalaam taana waxay yidhahdeen macnaheedu waxa waaye alimaamatu lkubraa inaan cidaan abubakar ahayn loo ogolayn maxaa yeele imaamatu suqraa imaamkeedu nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam shaqadii nebiga abubakara qabanayow hadduu nebigu geeriyoodow dhinto calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo tusinaya gabar baa nebiga u timid xaaje iyo dan ka lahayd wuxuu yidhi ii soo noqo waa ballamiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay tiri in lam ajidka yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo haddaanan ku helin ka waran markaan soo noqdo haddaan ku waayo macnaha haddaad hortay dhimatoon ishaleeli weyno markaasuu wuxuu yidhahda iitii abaa bakrin abubakar u imow macnaheedu waa maxay aniga gadaashay booskayga abubakara fadhinaya waa abubakara iiga dambaynaya meesha abubakar u imo waxay yidhahdeen marka culimmadu ishaaro keliya lama dhihi karo ee waa nas khafiyahoo qarsoon waxaa jira ishaara iyo nas jeliya iyo nas khafiya annasu lkhafiy wuxuu u dhexeeyaa bayna alishaarati waannas aljeliy nas jeliyahoo muuqda uu leeyahay abubakara imaama ma jiro ishaarana waa ka darajo sarraysaa oo ishaaro keliya lama dhihi karo calaa kulli khilaafatu abi bakrin radia allahu canh waxay ka timid nebiga calayhi salaatu wasalaam asigaa caddeeyey nas khafiya oo qarsoon oo dadka dhan aanu wada daahirin laakiin in badan la fahmayo in nebiga calayhi salatu wasalaam uula jeeda abubakar inuu noqdo khaliifatu lmuslimiin bacda rasuuliillah calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna waa ku ijmaaceen waa biijmaaci saxaaba ridwaan ullaahi calayhim ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه doorashada saxaabada ay abubakar doorteen awgeed ikhtiyaarkaasi khilaaf miyaa ka jira waa ijmaac waa biijmaaci almuhaajiriina waalansaar waa isku waafaqeen markay isku tageen iskugu tageen fii saqiifati bani saacida ansaar marka hore ansaara meeshaa ku kulantay ayagoo markaa rabay inay samaystaan amiir u gaara bacda mowti rasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam oo waxay yidhaahdeen muhaajiriin muhaajiriin amiir ha samaystaan annaguna amiir aan samaysanayna waxaa meeshii ugu tegey abubakar iyo cumar markay ka war heleen shirkooda abubakara hadlay radi allahu canh waxay ku doodeen ansaar oy yidhaahdeen mina amiirun wa minkum amiir annagana amiiraa naga mid ah adinkuna amiir macnaha laba aan laba amiir kala dooranno abubakar waa diiday radi allahu canhu wuxuu yidhahdeen naxnu lumaraa wa antum alwusaraa umarada annaga waaye buu yidhi haddaan qurayshna alimaaratu liquraysh buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam imaarada quraysha iskale adinkana wasaaradii baa tihin buu yidhi kubi saacidaayoo u kaalmaynayaa tihin kadib waxaa hadlay cumar radia allahu canh wuxuu yidhi ma idinku jiraa qof abubakar oo kale ah ba laydinka helayaa dhammaantiin abubakar qof u dhiganta yaa laga yidhi buu yidhi qowlullaahi caza wajal id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana qof sidaasoo kale laga yidhi ma idinku jiraa buu yidhi cumaraa bilaabay radia allahu canhu inuu la mubaayacoodo abubakar jamiicu saxaaba waxay isku waafaqeen in abubakar lala mubaayacoodo muhaajiriin iyo ansaar dhammaantood waa biijmaaci saxaaba axad saxaabada ka haray yani axad saxaabada ka mida oo ka haray arrintaasi ma jirin saxaabadu waa ku ijmaaceen rad beecada abu bakrin radia allahu canhu idan min caqiidati ahli sunna waxaa ka mida ihbaatu khilaafati abi bakrin radia allahu canhu arrintaasi yaa khilaafsan alrawaafid raafidadu way khilaafsan yihiin waxayna aaminsan yihiin khilaafada abi bakrin radia allahu canhu inay tahay khilaafatun muqtasaba khilaafo lasoo qasbaday oo xoog lagu haysta inay tahay oo waxay leeyihin abu bakar wuxuu dhacay cali bni abi aalib radia allahu canhu waa la boobay yidhahdeen khilaafadii caliyaa laga boobay laakiin rawaafida khilaafkooda wax nuqsaamin maayo inay ku waafaqaanna wax kuu soo kordhin mayso waa qoom aad iyo aad u liita caqiidadoodana jaanib walba waa caqiido aad iyo aad u dar aad iyo aad u liidato baabaa hadday daabooyinka ka mid ahaa lahaayeen dameeray ahaa lahaayeen buu yidhi shacbi raximah ullah haddii daabooyinka lagu dari lahaa dameeray noqo lahaayeen buuyi macnaha dameera kama caqli badnuu leeyahy haddii xayawaanaadka loo fiiriyo dameeraduna markii laga hadlaayo xayawaanaadka kuwa ugu caqliga liitay ka mid yihiin haddaysanba ugu liidan marka rawaafida wuxuu leeyahay low kaan wuxuu yidhi low kaanuu min addawaabi la kaanuu xumuran dameeray noqo lahaayeen buui caqiidadooda aad iyo aad u liidata abu bakr radi allahu canhu khilaafadiisa in la sugo waa min caqiidati ahli الsunaة واljamacة wa min caqiidaة الslf uma khilaafaةa cumar bacda abi bakrin waxay kaloo ahlu sunnaha sugayaan khilaafaةa cumar cumar khilaafadiisa bacda abi bakrin radi allahu canhu biاstikhlaafi abi bakrin iyaah abu bakr radi allahu canhu oo khaliifo ka dhigay awgeed abu bakr radi allahu canhu ayaa u magacaabay uma khilaafata cumaan radi allahu canhu kadibna waa khilaafadii cumaan biijtimaaci ahli shuuraa ahlu shuuraha kulankooda dartii ay ku kulmeen arrinta wa saa'iri lmuslimiina iyo muslimiinta intooda kale calayhi ay calaa khilaafati cumaan calaa cumaan can amri cumara radia allahu canhu shuuradaasi waxay ka timid can amri cumar waxay kasoo fushay amarkii cumar radia allahu canhu cumaan radia allahu canhu wuxuu khaliifatu lmuslimiin ku noqday biijtimaaci ahli shuuraa ahlu shuuraa waa lix nin oo cumar radia allaahu canhu u xil saaray inay ayaga iska soo dhex saaraan qofkii noqon lahaa khaliifatu lmuslimiin bacda abi bakrin bacda cumar radia allahu canhu cumar radia allahu canhu markii la weydiiyo la yidhi dadka ma sidaana uga tegaysaa cumarow ayagoon wax khaliif wax khilaafaa lahayn ayuu wuxuu yidhi in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khayru minii wain lam astakhlif falam yastakhlif man huwa khayru minii haddii aan aniga khilaafo yacni khaliifo aan magacaabo waxaa khilaafo maga khaliifo magacaabay qof aniga iga khayr badan buu yidhi yuu ula jeedaa qofkaas ka khayr badan abu bakr sidiiq radia allahu canhu haddaanan khaliifo magacaabinna waxaan magacaabin buu yidhi qof iga khayr badan muxuu ula jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga ma magacaabin wuxuu ka wadaa nas jeliya nebiga kuma magacaabin calayhi salaatu wasalaam lakiin nas khafyu ahaa ibnu cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi markuu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan gartay buu yidhi inuusan khaliifo magacaabaynin inuusan khaliifo samayn inaanba gartay markuu sheegay nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele nebiga inuu raacayo halkan ka fahmay buu yidhi markaasuu yidhi waxaan arrintiina u xil saaray lix nin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhintay asigoo ka raalliya lixdaba cumaan waa ka mid cabdiraxmaan ibni cawf cali bni abi aalib lix ninuu magacaabay cumar radi allahu canhu lixdaasnin wuxuu yidhaahday ayagaa waxay yihiin asxaabu shuura ha tashadaan nin ka midana ha u magacaabaan dadka muslimiinta wadatashi kadib maxay ku heshiiyeen in lala mubaayacoodo cumaan ibni cafaan radi allahu canhu idan cumaan ibni cafaan beecadiisa waxay ku timid iyo khilaafadiisa biijtimaaci ahli shuuraa wa saa'iri lmuslimiina calayhi hadda muslimiinta kalena asxaabu shuura ay raaceen ila lixdaasa arrinta loo xil saaray markay lixdaasi cumaan magacaabeen radia allaahu canh muslimiinta dhammaan waa ku waafaqeen waxayna ku dhacday can amri cumar radia allaahu canhu dariiqada khilaafada waxay sheegaan culimmadu qofku wuxuu khaliifo ku noqdaa in khaliifo ka horreeya uu magacaabay khaliifo waa ku noqdaa oo khaliifatulmuslimiin hadduu dardaarmou yidhaahdo aniga gadaashay hebela ah khaliifatulmuslimiin waa la qaadanaya amarkaana waa loo hogaansamaya ninkaasna wuxuu noqonayaa khaliifat lmuslimiin waa sida abu bakr sameeyey radia allahu canhu in ahlulxalli waalcaqdi iyo dadka talada ay ka go'do ay inta ka tashadaan qofkay u arkaan inuu u qalma ay u dhiibaanna ayaguna waa ku dhacdaa oo waa ku sugnaataa khilaafat lmuslimiin ama wuxuu qofkaas loo magacaabo wuxuu noqonayaa khaliifat lmuslimiin dariiqada saddexaad waxa waaye alhalaba walqahar inuu awood ku qabsado hadduu awood xukunka ku qabsado ou meeshaasi makaniyu ka taliyana waa khaliifatulmuslimiin oo waa loogu hogaansamaya waa lagu adeecaya saasaana nebigu amray calayhi salaatu wasalaam wain ta'amara calaykum cabdun xabashiy cabdi xabashi ikhtiyaar kuma yimaad iyo doorasho iyo magacaabid kuma yimaad cabdi xabashiy waa inuu halabayo xoog ku qabsado laakiin cinda alikhtiyaar alkhilaafatu yaa iska leh khilaafada nebigu qurayshaa iskale buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ugu horraysa ibtidaa'an haddii wax la magacaabanayo khilaafada waxaa iskale quraysh annaasu tabacun liquraysh muslimuhum limuslimihim wa kaafiruhum likaafirihim saasuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam dadka waxay tabac u yihiin quraysh muslimka dadka wuxuu tabac u yahay muslimiinta quraysh gaalada dadka kale ka midana waxay tabac u yihiin gaalada quraysh macnaha hogaanka aya gaalo wey laakiin hadduu qalabo iyo xoog ku qabsado waa lagu adeecayaa waana loogu sugayaa uma khilaafata cali bni abi aalib radia allahu canh kadibna waxaa ku xiga oo ay ahlu sunnaha sugayaan khilaafadii cali radia allahu canh waxaana lagu sugayaa bibaycati man baayaca min albadriyiin beecada bibaycati man baayaca dadkii la mubaayacooday beecadooda darteed min albadriyiina oo ah badriyiinta ama badriyiinta ka mid a camaar ibni yaasir wa sahl ibni xunayf waman tabicahumaa iyo dadka labadooda raacay min saa'iri saxaabati oo ka mid a saxaabada intooda kale maca saabiqatihi wa fadlih ayadoo lala qabo horumarkiisa filislaam uu ku hormaray cali radia allahu canh wa fadlihi iyo fadliga cali uu leeyahay radia allahu canhu cumaan radia allaahu canhu sida macruufka ah ee la og yahay waa la dilay cumaan radia allaahu canhu markii la dilay oo khawaarijtu dileen waxaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim badriyiintooda ama badankood ay khaliifatulmuslimiin u magacaabeen oo la mubaayacoodeen cali bni abi aalib radia allaahu canhu mucaawiya radia allaahu canh iyo saxaabada qaar yaroo ka mid ah ma badnayn oo mucaawiya ku ra'yi ahaa ayagu way diideen inay cali la mubaayacoodaan laakiin cillada ma ahayn inay diidan yihiin imaarada iyo khilaafada cali radia allahu canhu wayna ictiraafsanaayeen inuu ka fadli badan yahay wayna ictiraafsanaayeen inuu ka mudan yahay imaarada laakiin qadiyada la isku haystay qadiyadda isku hayeenna waxay ahayd qatalatu cuhmaan radia allahu canh in lasoo gacangeliyo marka hore oo waxay yidhahdeen raggii cali dilay oo ilaa laba kun meelaha gaaraya ama ku dhowaa oo mu'aamarada maleegay waxay yidhahdeen dhammaantood cali oo marka hore waa in lasoo qabto intaanan khilaafo iyo hawsheedaba la gelin ragga ha la soo qabto ha la xukumo cali radia allahu canhu dhan kale uu ka fiiriyo wuxuu is yidhaahday dadkan faraha badan haddii la yidhaahdo ha la soo aruuriyo waxaa laga yaabaa in fidno badan ka timaado dadkuna qabaa'ilay ka soo wada jeedaan oo waxaa laga yaabaa dagaallo sokeeya iyo dhibaatooyin inay ka yimaadaan wuxuu yidhi marka hore khilaafada arrinkeeda aan sugno oo awoodda muslimiintu ay leeyihiin iyo dowladdooda ha la adkeeyo bacda dalika aan dalabno raggii cumaan dilay radia allahu canhu iyo arrinta dib loo dhigi maayo dhiiggii cumaan aan dalbaynaa halkaasaa khilaafkoodu ka yimid wailaa mucaawiya radia allahu canhu laftirkii waxaa laga hayaa inuu dhihi jira aniga cali kuma haysta radia allahu canhu khilaafada laakiin khilaafka dhankaasu uga yimid reer shaam iyo reer ciraaq reer shaamu mucaawiya radia allahu canhu oday u ahaa iyo reer ciraaq oo cali bn abi aalib radia allahu canhu uu waday saxaabada badankood way ictiraafsanaayeen wayna la mubaayacoodeen cali bn abi aalib radia allahu canhu inuu yahay khaliifatmuslimiinna way aaminsanaayeen laakiin arrintaa fidnada ah oo ah wax ilaahay qadaray subxaana wa tacaala wax ilaahay qadarana la shaka inay dhacayaan ayaa soo kala dhex gashay xooggeeda iyo culayskeeduna kama imaanin xagga saxaabada markaa taariikhda akhriso wax badanaa ka ogaanaysaa arrintan waxaa dabkeeda hurinayay khawaarijtii marka hore cumaan dishay oo rabtay inaan ayaga lasoo qaban maxaa yeele hadday arrintu degto la heshiiyo ayagan lasoo qabtay ka baqeen ayagaa dabka hurinayay mar walba oo la damca in laysku soo dhowaadana wax kala fogaynayo laakiin ma ahayn waxay saxaabada ridwaanullaahi calayhim qayb ka ahaayeen cadadka saxaabada aada u badnaa ridwaanullaahi calayhim dadka labada dhinac jiray ee fidnadaasi dhex martay qayb ka ahaay markii laysku geeyana culamada qaar waxay yidhahdeen soddon qof ma dhammayn markii la yidhahdo saxaabada intooda kale bannaankay ka istaageen badankood way diideen inay ka qayb ka noqdaan ama in badan oo ka mid a calaa kullin cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu ahaa alkhaliifatu araabica nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday khilaafatu nubuwa halaaثuuna sana khilaafada nebinimadu waa soddon sano uma yu'ti allaahu lmulka man yashaa kadibna alla subxaana wa tacaala boqortooyada wuxuu siiyaa cidduu doono soddonkiina waxay ku dhammaatay khilaafatu caliyin radia allahu canhu markii lagu daro muddo yar oo uu hayay ama uga dambeeyey wiilkiisa wiilkiisa alxasan ibni cali radia allahu canhu soddonkii sano ayaa ku dhammaystirmay uma yu'ti illaahu lmulka mulkiga wuxuu ka bilowday mucaawiya radia allahu canhu mulkiga wakhtigii mucaawiya uu ka bilowday marka alkhulafaa larbaca waxaa u dembeeyey cali bn abi aalib radia allahu canhu ahlu sunnaha abubakrin radia allahu canhu khilaafadiisu inay tahay midda ugu horaysa cid ka mudanna aysan jirin khilaafadiisuna ay tahay mid xaqa waa isku waafaqsan yihiin cumarna way isku waafaqsan yihiin cumaan radia allahu canhu khilaafadiisana waa isku waafaqsan yihiin cali bn abi aalib radia allahu canhu inuu booska afaraad gelayana culimmada ahlu sunnaha waa isku waafaqsany fi lkhilaafa inuu booska afaraad yahay laakiin fi lafdaliya khilaafaa ka jiri jiray oo ilaa gadaal ijmaacaa ka dhacay yaa fadli badan cali iyo cumaan culimmadii salafka qaar ka mida waxaa jiray cali hormarinaya xagga fadliga ma aha xagga khilaafada xagga fadliga waxay dhihi jireen cali baa fadli badan radia allahu canhu shaykhulislaam wuxuu leeyahay wax la ysku tabdiiciya ma ahan xagga fadliga in cali iyo cumaan la ysku khilaafo wax bidcaya dalaal ay ka ratibmayaan ma aha laakiin in la yidhaahdo khilaafada cali bn abi aalib radia allahu canhu ayaa cumaan uga owleysnaa qofkii sidaas yidhaahda fa huwa adalu min ximaari ahlihi waa ka baadi badan yaha buu yidhi dameerka reerkiisa u jooga dameerka qoyskiisa u jooga kaasaa ka baadi badan buu yidhi ninka qaba in cali bn abi aalib radia allahu canhu khilaafada uu ka mudan yahay cumaan macnaheedu waa maxay waa daal waayo qofka sidaa qabee aaminsan khilaafadu marka sidaanay u tartiibsan tahay abu bakr radia allahu canhu uma cumar uma cumaan uma cali khilaafada tartiibtaasi u tartiibsanta wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu bitafdiili asaxaaba saxaabada fadilidooda aladiina radia allaahu canhum aladiina saxaabadaasoo radia allaahu canhum alla ka raali noqday liqowlihi alla qowlkii dartii laqad radia allaahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara laqad radia allaahu alla waa ka raali noqday can lmu'miniina mu'miniinta id yubaayicuunaka id waqti yubaayicuunaka ay kugula mubaayicoonayaan taxta shajarati geedka hoosti asxaabu baycati ridwaan ayuu sheikhu ishaaraya ahlu sunnuhu waxay qabaan oo ay leeyihiin buu yidhi fadilidda la fadilaya saxaabada nebiga kula mubaayacootay taxta shajara saxaabada nebiga beecada kula gashay taxta shajara oo aayaddan alla uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala saxaabada fadligooda in ayaga la kala fadilo saxaabada ridwaanullaahi calayhim marna si mujmalaha loo kala fadilaa marna tafsiila loo kala fadilaa mujmal markii loo kala fadilayo waxaa lagu kala fadilaa saabiqada ay leeyihiin in la yidhaahdo kuwii soo horreeyey asaabiquuna alwaluun way ka fadli badan yihiin kuwii gadaal ka yimid oo bacda fatxi maka islaamay dhankaasi waa mujmal in loo kala fadilo waxaa kaloo mujmalah in la yidhaahdo alcashara almubasharuuna biljanna way ka fadli badan yihiin hayrkood waa ijmaal waxaa kaloo ijmaalkaa soo galay midda hadda shiiku sheegayo raximahullah oo ah asxaabu baycati ridwaan way ka fadli badan yihiin calaa hayrihim hayrkood waxaa ka mid ah in la yidhaahdo ahlu badrin saxaabadii dagaalka beder ka qayb gashay ridwaanullaahi calayhim way ka fadli badan yihiin dadkaan ka qaybgelin dagaalka beder wejiyadaasi markii loo kala fadilayo waa mujmal marna tafsiilaa loo fadilaahoo fulaan afdal min fulaan w sida maalan in la yihahdo abu bakr radi allahu canh waa afdal saxaabati bacda annabiyi calayhi salaatu wasalaam asaa saxaabada ugu fadli badan uma cumar cumaraa ku xiga uma cuhmaan uma cali bn abi aalib radia allahu canh kadalika markaa kadibna la sheego saa'iru lmubashariina biljanna dadkii jannada loogu bishaareeyey intoodii soo hartay dariiqadaasna waa dariiqatu tafsiil oo la faahfaahinayo say u kala fadli badan yihiin wa qowlihii alla qowlkii uu yidhi wasaabiquuna alwaluun wasaabiquuna alwaluuna saxaabada kuwooda hormaray min almuhaajiriina waalansaar oo ka mida muhaajiriin iyo ansaar waladiina tabacuuhum iyo kuwa ku raacay biixsaanin wanaag radia allaahu canhum ilaahay waa ka raali noqday alla wuxuu sheegay inuu raalli ka yahay asaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar si mujmala saxaabada in loo kala fadilo waxaa ka mid ah tafdiilu lmuhaajiriina cala alansaar muhaajiriin waa ka fadli badan yihiin ansaar mujmalan ijmaalan waa ka fadli badan yihiin maxaa yeelay aayaddan laftirkeeda maxaa lagu hormariyey dikru lmuhaajiriin almuhaajiruun jamacuu bayna alhijrati wاnnusra waxay jamciyeen inay hijroodeen iyo inay nabiga u gargaareen calayhi salaatu wasalaam ansaarna guryahoodii iyo qoreerahoodii ayay joogeen laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u gargaaro inay garab istaageen waa dad aad iyo aad u fadli badan ilaahayna qur-aanka waa ku ammaanay laakiin muhaajiriina ka fadli badan ridwaan ullaahi calayhim alcashara almubasharuuna biljanna kulluhum waa min almuhaajiriin tobanka jannada loogu bishaareeyey dhammaantood muhaajiriinay ka mid yihiin alkhulafaa alarbaca waa min almuhaajiriin abu bakar iyo cumar iyo cumaan dhammaantood waa min almuhaajiriin muhaajiriin waa ka fadli badan yihiin ansaar laakiin caqiidatu ahlisunna waxaa waaye saxaabada markii la kala fadilayo calaa wajhi tanqiis waa inaadan u kala fadilin markaad leedahay fulaanaa fadli badan macnaheedu maa inaad xaqirayso midkaad leedahay waa laga fadli badan yahay shaykhulislaam arrintaa waa ka hadlay wuxuuna yidhahda ma bannaana in saxaabada loo kala fadilo calaa wajhi tanaqus oo aad tidhahda fulaan afdal min fulaan adigoo xaqiraya midka aad ka fadilaysid bal waxaa la rabaa dhammaan qof walbaoo saxaabiya rijaalan wa nisaa'an inaad ixtiraamto saxaabada ridwaanullaahi calayhim jacaylkoodu waa diin waa wax ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala naceybkooduna waa nifaaq waa diin xumo saxaabada in la nacoah waa munaafaqnimo sababtu waxa waaye qofka inuu saxaabi naco maxaa keeni karaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim nebigay u gargaareen diinkay u nusreeyeen way nashriyeenoo way faafiyeen caalamka meel walbay gaarsiiyeen qof walboo diinta islaamka jecel saxaabada wuxuu ku jeclaanayaa khayrka iyo wanaagga ay sameeyeen iyo siday diinka u faafiyeen oo nebi maxamed u garab istaageen calayhi salaatu wasalaam qof walboo diinta necab wuxuu necab yahay saxaabada maxaa yeele wuxuu ka xun yahay sida ay ugu gargaareen diinka oy nebiga u garab istaageen calayhi salaatu wasalaam lidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday calaamatu nifaaq buqdu lansaar nifaaqa calaamadiisa waa nacaybka ansaar aayat lmunaafiq buqd lansaar wa aayat lmu'min xub lansaar nebiga calayhi salaatu wasalaam cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi laa yuxibuka ilaa mu'min walaa yubqiduka ilaa munaafiq kuma jeclaado ilaa qof mu'mina mooyaane mana ku naco ilaa qof munaafiqa mooyaane saxaabadoo la nacay waa nifaaq saxaabadoo la jeclaada ridwaan ullaahi calayhimna waa diin waxaana waajiba qof walboo muslima in carabkiisa ay ka nabadgalaan saxaabada waxaan khayr ahayn aan lagu sheegin laa yudkaruuna ila biاljamiil waman dakarahum bisuuءin fahuwa calaa hayri sabiil qofkii saxaabada xumaan ku sheega iyo dadka ahlulfadliga fahuwa calaa hayri sabiil dariiqa xaqaa dariiqaan ahayn qof ku taagan waa qof baadiyaysan oo lunsanoo daalan waxaan wanaag ahayn saxaabada qofku sheega si guud iyo si fardi fardiya intaba shaksi saxaabada ka mid ah ridwaan ullaahi calayhim inaad cayso ama aad wax ka sheegto kuuma bannaana dadka saxaabada ka wax ka sheega waa kala duwan yihiin waa anwaaca shiicadu ayagu waa ku caanbaxeen inay saxaabada caayaan in badan oo ka mid a haba kala duwanaadaan ayaga laftirkooda kuwooda ghulaadda ah oo quluwiga faraha badan uu ku jiro ayagu waxayba gaareen heeray gaalaysiiyaan saxaabada oo abubakar iyo cumar ugu horeeyaan dadkay gaalaysiinayaan abubakar iyo cumaraa ka mid ah qaybo waxaa jira dhahaya annaga abubakar iyo cumar gaalaysiin mayno laakiin cali bna abi aaliba ayaga dhan ka fadli badan abubakar iyo cumar iyo saxaabada waa muslimiin laakiin cali aa ka fadli badan cali aana khilaafada ka mudnaa qolo kalena waxay leeyihiin annagu in saxaabada wax ka sheegi mayno abubakar iyo cumar iyo ragga laakiin mucaawiyaan haysanaa mucaawiya radia allaahu canhu ayaan haysanaa maxaa yeelay cali uu la dagaalamay saasuu sameeyey waxaasuu sameeyey waxayna yidhahdaan culummadu mucaawiya waa dircun lisaxaaba saxaabada gaashaan uu yahay dirac buu u yahay difaac uu yahay haddaad aragto qof mucaawiya wax ka sheegaya inta kalena waa u socdaa albaabkuu ka galaaya waaye mucaawiya dacnu saxaaba iridda laga galo waayo qofka markuu rabo inuu saxaabada caayo mucaawiya ku marmarsiyoodaa marka koowaad marka dambena siduu usii socdo wuxuu tegayaa abubakar iyo cumar iyo saxaabadooda intooda kale mucaawiya radia allaahu canhu waa saxaabi jaliila saxaabadana waa macsuumiin lama dhihin oo khilaaf dhexdooda waa imaan karaa laakiin waa saxaabi jaliila waana kaatibulwaxyi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxyiga u qori jiray waana nabiga calayhi salaatu wasalaam seedigiisa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabay ummu xabiiba binta abi sufyaan oo la dhalatay mucaawiya ibna abi sufyaan radia allaahu canh mana bannaana in la caayo ama la tanaquso wax laga sheego wuxuu sheegay shaykhulislaam culammada qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen buu yidhi ama ay ka hadleen mucaawiya radia allaahu canhu iyo cumar ibni cabdilcasiis cumar ibni cabdilcasiis waa caalim waa wuxuuna ahaa khaliifatu lmuslimiin culammada qaarna waxayba ku sheegeen ama ay dhaheen waa alkhaliifatu alkhaamisa khaliifihii shanaad in laga dhigo mudan yahay bay yidhahdeen xagga cadliga iyo zamanka uu xukunka hayay sida maaragtay uu cadaalad dadka ugu xukumi jiray xagga aqoontana caalim buu ahaa nin zuhdi badan oo cibaado badanna waa ahaa asiga iyo mucaawiya radia allaahu canhu waxaa la yidhi yaa fadli badan mucaawiya waa saxaabi cumar ibni cabdilcasiisna saxaabi ma ah waxay yidhahdeen buu yidhi culammadu gubaarun dakhala fii anfi mucaawiya maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam khayrun min camali cumar ibni cabdilcasiis boor galay sanka mucaawiya asoo nebiga la socda calayhi salaatu wasalaam ayaa ka khayr badan cumar ibn cabdilcasiis camalkuu samaynaya dhammaantii acmaashii cumar uu samaynayo wanaagsaneed dhammaantood waxaa ka khayr badan boorka mucaawiya sanka ka galay asoo nebiga la socda calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele waxay yidhahdeen fadlu suxbati laa yacdiluhaa shay fadliga saxaabinimadu waxu dhigma ma lahan waa saxaabi saxaabi fadligiisana cid gaari karta ma laha cibaado kastoo samayso saxaabi ma gaari kartid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tasubuu asxaabii fawalladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa saxaabadayda yaan la caayin yaan la aflagaadayn waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirta axadkiin hadduu bixiyo buurta uxud oo dahaba ma gaaraya buu yidhi hal mud mud ma la yaqaanaa hal mar wixii labada sacab lagu qaadaa mud la yidhaha hal mud ama mudkaas nuskiisa wuxuu sadaqaystoo saxaabigu ugula baxo ma gaarayaan buu buurta uxud oo dahaba haddaad sadaqaysato hal mudoo saxaabiga sadaqaystaa ka fadli badan sadaqadaada aad adiga la baxday markuu nebigu sidaa leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa maxay sabab lwuruudka xadiidka muxuu u soo arooray waa khilaaf dhex maray cabduraxmaan ibni cawf iyo khaalid ibn alwaliid cabduraxmaan ibni cawf waa min asaabiqiina alwaliin radia allaahu canhu khaalidna wax badan oo ka dambeeyey xagga islaamnimada cabdiraxmaan ibni cawf khaalid ibn waliida wuxuu wax ka sheegay ama uu duray cabdiraxmaan ibni cawf hadalkaasuu yidhi nebigu alay slat slaam markii loo sheegay in khaalid cabdiraxmaan uu caayo wax ka sheegay maxaad u malaynaysaa qof aan saxaabi ahayn inuu saxaabo caayo haddii saxaabigii saxaabi kale wax ka sheega sidaa loogu canaananayo oo la leeyahay saxaabadii islaamnimada kaaga soo horraysa kama hadli kartin ninkaan saxaabinimo shaqo ku lahayn xaguu joogaa ee boqolaal qarni kadib adduunyada yimid ee diin lasoo diyaariyo loo nusreeyo la kulmay dadkii dhiiggooday naftoodii u hurayna duraya wax ka sheegaya waa qof nasiib darro ku dhacday waa qolo marka waa qoladaasi saxaabada jumlatan wax uga sheegta waxaa jira dad aan intisaab ahaan ama nasab ahaan shiicada aan loo nisbayn laakiin haddana saxaabada qaar dura markay hawadooda khilaafto axaadiida saxaabada qaar ay wariyaan saxaabigu wuxuu u durayaa inuu soo wariyo xadiid caqiidadiisa faasidka ka hor imaanaya abuu bakra radia allaahu canhu nufeyc ibn alxaaris wuxuu wariyey lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a fii saxiix albukhaari uu ku jiraa nin baa wuxuu yidhi xadiidkaasi la qaadan maayo maxaa dhacay wuxuu yidhi abuu bakra caadil maaha oo hadda ka hor uu shahaadatu zuur sameeyey oo fisqi uu ku dhacay saa darteed ma ahan caadil kun afar boqol iyo soddon iyo dhowr sano agagaarkii kadib ayaa nin wuxuu rabaa inuu saxaabada yidhaa kana faasiq u ahaa kana caadil u aha yaa asiga weydiinaya saxaabigaasuu duruucaaya dacnu saxaaba waa arrin khatara waa wax shiicada lagu yaqaan azamakhshari xadiid daciifa oo asalkiisaba aan sugnayn ayuu inta maqlo caqiidadiisa ka hor imaanaya caqiidadiisu mar walba faasid waa zamaqshari ashcari waxaa waaye muctasili cabdullahi bni camr bn alcaas ayaa waxaa la yidhi wuxuu wariyey xadiid uu nabigu leeyahay calayh isalaatu wasalaam waxaa imaanaya maalin naarta albaabadeedu ay isgaraacayaan laysa fiiha axad qofnana uusan naarta ku jirin caqiidat lmuctasilana waa maxay in dadka ahlulkabaa'irka ay ku waaraayaan naarta oo aysan weligood ka baxayn xadiidkii markuu arkay caqiidadiisa inuu ka hor imaanayana uu ogaaday wuxuu caay ula dhaqaaqay cabdullaahi bni camr alcaas saxaabigii uu kala duldhacay u le muxuu xadiidkan u warinaya haddii cilmulxadiid uu aqoon u lahaa lahaa xadiidku inta cilladiisa baaro asoon saxaabiga wax ka sheegay inuu xadiidka daciifi karay xadiidku daciifa ma sugna laakiin zamaqshari waa luqawi cilmulxadiidka aqoon uma lahayn caradii saxaabiga uu kula dhacay caradii xadiidka uu qabay saxaabigu kala duldhacay waxaa ka difaacay alimaamu shawkani raximah ullah wuxuu yidhi zamaqshari ma waxaad rabtaa buu yidhi lugtaada qalloocan iyo gacantaada qalloocan inaad xidigaha samada ku gaarto inaad xidigaha samada laacda maa rabtaa yur gacan qalloocan aad ku laacdo macnaha wuxuu ula jeedaa zamaqshari raximahullah yacni jiisow lugya gacan ka ahaa marka wuxuu yidhi saxaabiga xidiga ah ee samada jooga miyaad rabtaa buu yidhi gacan qalloocan oo jiisa inaad ku gaarto ood ku soo laacdo ood wax uga sheegto yani saxaabiga uu ku difaacaya saxaabigan wuxuu yihi waa caabid saxaaba saxaabada caabidkoodii waay radia allahu canh waa ninkii nebiga calayh salaatu wasalaam uu lahaa sum min ashahri alaaata ayaam ee lahaa inii la utiiqu aktar min dalik rasuulka ilahay in ka badanaan awooda ilaa uu gaarsiiyey inuu yidhaahdo sum yowman wa aftir yowman markaasuu yidhi in ka badanaan awooda nabiga alay slat slam wuxuu yhi laa afdal min dalik arrintaa wax ka fadli badan ma jiraan lidalika alimaam shawkani wuxuu yihi waa caabid الصaxaaba saxaabada caabidkoodii wey saxaabada marka sharaftooda iyo cirdigooda in la taabtahay waa muxaram qof walboo muslima waxaa la rabaa in carabkiisu ay kama nabad galaan saxaabada fardan wa jamaacatan si guud iyo si fardiya intaba haddii saxaabi waayo la yidhaahdo cadaaladiisu waa sugan tahay aلصaxaabatu kulluhum cuduul dhammaantood saxaabada cuduul waay saxaabada kuma jiro qof cadaaladiisu ay dhaawacan tahay waxaa la rabaa marka cadaaladda saxaabadu maadaama ay sugan tahay bimujarad inuu saxaabi yahay ama nebiga wax badan hala joogo ama wax yar hala joogo waxaa la rabaa cirdiga saxaabada inay kaa badbaadaan oo saxaabada aan la durin waxayna ka mid tahay min caqiidati ahli sunna waljamaca wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi